warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada ah aanna warka idinkugu hayno waxaa ka mid ah aqalka sare oo ee dalka oo berri yeelanaya kala fadhi gaar ah nin adeegsanaya magaca madaxweyne ku-xigeenka dalka oo lagu ganaaxaya konton kun iyo madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha jabuuti oo yeeshay wadaxaajood ku saabsan xiriirka labada dal kulan wacan subax wanaagsan markala dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa labaatan iyo sagaalka bisha toban iyo labaad ee diseembar sanadkuna waa labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warka idinkugu hayno kuwa iyo kuwo kaleo faahfaahsanba kusoo dhowaada xubnaha aqalka sare ee dalka ayaa berri oo jimcaha yeelan doona kala fadhi gaar ah oo ay ku go-aaminayaan mustaqbalka hogaamineed ee barasabka ismaamulka meru kawira muangaza oo xilka qaadiisa lagu sameeyey waxaa kale fadhigan gaarka iskugu yeeray ee guddoomiyaha sanadka amason kengi sidoo kale waxaa berri la dhaarin doonaa senatarka cusub ah ismaamulka bungoma david wakoli wafula oo kusoo baxay doorashadii ku-celiska ahayd kulankan senatarada ayaa furmi doona abaare labada iyo soddonka galabnimo ee berri guddi gaar ah uu hogaaminaya senatarka dowlad deegaanka kakameega boni kalwale ayaa maalmihii lasoo dhaafay yeelanayay kala fadhi ay ku wareysanayaan wakiilada barasabka iyo golaha hoose ismaamulka meru warbixinta guddigan oo uu ka doodi doona aqalka sare ayaa horseedi doonta in meesha laga saara xilka qaadista oo muangaza xilka qaadista muangaza ama la ayido kawira muangaza oo lagu eedeeyey maamul xumo ayaa waxaa toban iyo afartii bishan diseembar qaab markaasi codayna xilka uga xanyuubiyey lixdan iyo sideed ka mid ah wakiilada golaha hoose ee meru waxaa mooshinka golaha horgeeyay siyaasiga laga soo doorta deegaanka hoose ee aboguta west denis kiagora waxay guddoomiyaha iska fogeysay dhammaan eedeymihii loo soo jeediyey iyadoo tallaabada xilka looga qaaday ku tilmaamtay mid siyaasadaysan maxkamadda dalka ayaa ganaax lacageed oo dhan konton kun oo shilin ku riday qof dhalinyara oo lagu soo ogay dacwad ah inuu baraha bulshada ku isticmaalay magaca madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagwa haddii uunan ganaaxan bixin waxa uu xabsi ku jirayaa muddo toddoba bilooda eedeysanaha ayaa lagu magacaaba collis ee waxaana loo yaqaana rangstar xukunka maxkamadda ay soo ay markaasi saartay ayaa yimid kadib markii uu qirtay dembiga lagu soo oogay isagoo iska dhigaya gashagwa ayuu adeegsanayay akoon facebook oo been abuur ah waxa uu madaxweynaha markaasi idhaahda ee maxkamadda ka codsaday in ay u naxariisato maadaama uu raadsanayay lacago uu ku horumarin karo fankiis saraakiisha ammaanka ayaa kasoo qabtay sugaay oo ka tirsan magaalada eldoret ee ismaamulka usangiishu maalmo uuna kadib markii uu samaystay bartan been abuurka
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhagayso star f m
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dhiggiisa dalka jabuuti oo ay wehelinayeen wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada dal ayaa yeeshay wadaxaajood ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo jabuuti qiimeynta hanaanka iskaashiga soo jireenka ee labada dal iyo sidii layska markaasi loosii horumarin lahaa labada madaxweyne oo shir saxaafadeed wada qabtay kulanka kadib ayaa adkeeyey midnimada iyo markaasi walaalnimada ka dhexeysa labada shacab iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga mahadceliyey madaxweyne ismaaciil cumar geele dowladda iyo shacabka jabuutiba siday u garab istaagan yihiin soomaaliya xilliga ay u baahdaan shacabka iyo dowladda labaduba dhankiisa madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa uga mahad celiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladda iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed soo dhoweynta walaalnimada leh ay u muujiyeen isaga iyo sidoo kale wafdigiisa xowna xusay inuu ajiibay martiqaadkii u fidiyey xasan sheekh maxamuud si uu markaasi dabcan markhaati oga noqdo guulaha laga gaaray howlgallada ee kooxda al-shabaab lagula dagaalamayo shirka labada dowladooda waxaa madaxweynayaasha ku helinayay dhanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda abshir cumar jaamac iyo sidoo kale wasiirta warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska daa-uud jaamac aweysi iyo wasiir dowlaha ee madaxtooyada abshir maxamed axmed iyo agaasimaha guud ah ee madaxtooyada xasan sheekh maxamuud dhankiisana wasiire ayaa wehelinayay madaxweynaha jabuuti gudoomiyaha xisbiga u cud ee somalilan faysal cali waraabe ayaa eedeymo culus u jeediyey xukuumadda somalilan ee hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi faysal cali waraabe oo ku sugan boorama ayaa ka hadlay dil dhowaan ka dhacay magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka soolo dhowaanahanba ay ka taagnaayeen banaanbaxyo lagu dalbanaya ee cidda markaasi ka dambeyso dilal dhowr ah oo ay sheegeen shacabka halkaasi in loo geystay haldooradii ee magaaladaasi waxa uu arrintaasi ku dhaliilay xukuumadda somalilan isagoona sidoo kale ka hadlay doorashooyinka somalilan la rajeynayo inay ka dhacaan waxaan marka u horaysa aanan aad iyo aad ugu mahadnayaa reer boorame sia fiicanay noo soo dhoweeyeen daani waa magaaladaydiiyo waxa weeye kaarkaan qaadanaysan waa kaarkii muujinayey xuquuqdiina laanna qofka so- reer somalilan xaq wuxuu leeyahy inuu wax doorto isna la doorto waa kii wax ku dooranayseen ee ku kala saarayseen ee ku ga- gacantiina ku aarsanayseen qofka si xun u shaqeeya ee doorataan xildhibaanka madaxweynaha deegaanka waa kaga aarsanayseen maga horta qaata bahalkaasoo yaanay dee burca tartantaane dee burca yaanay ka badin burco yaanay ka kale waxaan weeye tacsiinayaa arrintaa ka dhacday laascaanoodna laascaanood arrintaa ka dhacday ee soo noqnoqonaysa oo weliba la diliyo dadkii heldoorka ah anniga waxaa naga dilay guddoomiyihii gobolka oo nin qiimo lahaa ilaahay u naxariistee ayaa ayaa lanaga dilay waxuu dambi u geysta aanu sheegin waxaasna waxa weeye waa nidaamkii dowladnimo oo daciifay ayaa weeye daciifay buu wey waxaad arkaysaan maanta dalkeenna dowladdaa shantii sano joogtay wax ay noo qabat dhibaato moojaane wax faa'iido ay keentay oo lagu xasuustaa balayibilaanu jirin ma jiro wadiga arkaya wasiirkii arrimaha guduhu nabadgelya kama shaqaynayee annaguna la dagaalamaya annaga ururaan furayaa buu yidhi berigii ururaa la furay laba kun iyo kowdii labadan korneele hadda doobiya midna urur muu furan midna wuxuu dabagalay gaboose oo urur furtay midna saleebaangaal A- awood ma lehayn wax ul ku furtaan maantana wixii aan ku soo dhisinay ayay baabiinayaan ururo ka dhacaya oo toosoo somalilan ka dhacaya ma jira horta ha ku bish- bish- bishaaraysta kaas kama dhac- laanna waa is- waa isdilo oo waa isdilo oo ma reerba reer ka badan ya dee reer- reer reerreer looma furta asxaabta reer looma furta ee qaran ahaan baa loo furtaa wadiga arkayo maanta ee dadkii ka soo baxay asxaabta kale ee madaxweynaha isku hayb ahaayeen wixii ka soo baxa aanay ugu soo fayla saajina wuu soo ordo saddexii soo baxuu naga kaxaysa qaramada midoobey ayaa shaacisay in si kumeel gaara ay u joojisay qaar ka mid ah barnaamijyada muhiimka ah ee ka fulinaysay dalka afghanistan waxay kadhi- ka digtay in howlo kale oo muhiim ah ay hakad geli doonaan tani ayaa loo eeneeyey amar dhowaan ka soo baxay kooxda taalibaan ee maamusho waddanka afghanistan kaasi oo lagu mamnuucay in haweenku ay ka shaqeeyaan hay-adaha maxalliga ah kuwa caalamiga ah iyo ururada aan dowliga ahayn madaxda hay-adaha qaramada midoobey uu ka mid yahay iskuduwaha arrimaha gargaarka martin ayaa taalaaba ayaa taalibaan ah dabcan ugu baaqay inay go-aankeeda ka laabato kooxda ayaa sidoo kale loo soo jeediyey inay meesha ka saarto amarkii ay ku mamnuucday in ardayda gabdhaha ah ay dhigtaan ah jaam- ay markaasi dhigtaan jaamacadaha waddankaasi